بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحمن النسائي رحimه الlه taعalى bab الqwd qisaastii ayuu u baab yahay qofku inuu qisaasto qofkii uu qisaas xaq ugu yeesho وبالإsناad qال أخبرnا بشhr بن khالد وهuوa العسكري أbو محمد الفrائضي ثqة يغرب qال xdثnا محمد بن جعفر وهuوa غندر عن شعبة عن سليماn وهuوa الأعمش qال سمعت cبدالله بن mرة عن مسروq عن cبداللahi وبن مسعوud can rasuuli اllahi sal ly slama qaala laa yaxilu damu imri'in muslimin qof muslim ah dhiiggiisa xalaal ma aha ilaa biixdaa halaahin saddex arrimood middood inuu ku xalaal noqonayo maahane annafsi binnafsi annafsi nafsad inuu ku xalaal noqonayo uu gooyey ee binafsi nafsad loo qisaasayo annafsi tuqtalu binnafsi nafsad nafsad loo qisaasayo maahani waana maxalu shaahidka hadda meeshan waayo oo fi lxadiidi alqawadu xadiidka waxaa ku sugan qisaas qisaaskuna aayaddan waa itlaaqday annafsu binafsi bay tiri laakiin sunnada nebiga waxyaabo badan bay kusii bayaanisay nafta naf loo gooynaayo waxa ay tahay waa haddii labadaas nafood takaafu uu ka dhexeeyo takaafu-ana waxaa laga fiiriyaa marka baabulqisaas iyo la joogo takaafu-a ama isu dhignaanshada isku dhikanaanta waxaa laga fiiriyaa islaamnimada oo labada qof haddii midna uu yahay muslin kan wax dilay kan la dilayna uu gaal yahay isuma dhigmaan qof muslima gaal ma loo qisaasayo leanna kufrigu waa naqsi iyo nuqsaan waayo xornimadana waa laga fiiriyaa oo qofka xor ah hadduu qof addoona dilo ma loo qisaasayo isagana dayib waxaa kaloo qisaasta laga fiirinayaa qofka qaatilka ahee wax dilay waa inuunan waalid u ahayn kan uu dilay hadduu waalid u yahay waalidkana waxaa laga wadaa asalkiisii inuu yahay aabbihii dhalay waayo hooyadii dhashay waayo awowgiis waayo ayeydiis waaye mar haddii aabba iyo hooyo ay soo galaan meesha wiilkooda loo qisaasi maayo iyadana waayo sababay adduunyada inuu imaado u ahaayeen ayaga inay ayaga adduunyada ka baxaan sabab u noqon maayo marka isaga ayb wathayib zaani midka yacnii garoobka ee nikaaxa soo maray azaani ee zinaystay isagana waxaa lagu dilayaa dhagax athayib zaani marka waxaa macnaheedu uu yahay muxsanka eeqofka muxsanka ah haddii ay zinaysto oy zinada ku caddaato sidaan arki doonno waa la dilaa dhagaxaana lagu dilaa waa rajmi rajmigaasuna axaadiidta nebigaa wada tilmaantay saxaabadana waa ku dhaqmeen abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo dhammaan fuqahaau lmuslimiin oo dhanna waa qabaan mas'ale marka khilaaf leh maadaama aynan ahayn maba la inkiri karaba qofkii inkiro dariiqii muslimiinta ka ayuu khilaafsan yahay awalna aayad qur-aan oo ahay waa la nasakhay qiraa'a ahaan laakiin xugun ahaan waa baaqi muxsanna marka waxaa la yidhaahdaa islaamnimo xornimo iyo al-isaabatu binikaaxin saxiixin waa inuu yacnii islaamnimada shardi maaha cafan waaqa waa qalda waa qalda waa yacni muxsanka waxaa noqonaya qofka albaaliq alcaaqil waa inuu qaangaar yahay caaqil uu yahay xor uu yahay wa an yakuuna musiiban binikaaxin saxiix nikaax saxiix ana inuu naag ugu tegay oo ugu galmooday islaamnimada shardi uma aha meeshaan waayo yahuuddii nebigu labadii yahuudee iska sinaysatay waa kii rajmiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ayb nikaaxaas marka saxiixa inuu wax ku taabtay ayaa la rabaa laakiin hadduu guursaday laakiin uu yidhaahdo aniga waxba kuma taabanin oo naagti uma galmoonin ou dhaho waa la aqbalayaa hadday macquul tahay macquul marka sidee ku noqonaya muddada waa iska gaabneed maalan ilmo ma dhalin haddii uu yidhaha aniga naagtan waa guursadee laakiin ma taabanin waa la waa la yeelaa muxsan ma ma aha laakiin haddaynan macquul ahayn oo naagti waa guursaday ilmay u dhashay ma taabanin yaa ka yeelaya macquul ma noqonaysa waxyaabahaasa marka marka zaanilmuxsankana warkiisu ah kaas wataariki diinahu midka diinkiisa ka tegay almufaariqi ee faaruqay dadka muslimiinta ah waa qofka diinta ka baxay yani muslimnimadiisaa sugnaatay awal markaasuu diintii iskaga baxay ee waxyaabaha dee diinta uga baxayo ictiqaadna waa noqon kartaa ictiqaadkana isagaa ka warramaya maahane qalbi wax ku jira lama fahmi ficilna waa noqon kartaayo hadduu ficil ku dhaco ou diinta uga baxayana waa jiraa hadal hadduu ku qowlo ou diinta uga baxayana waa jiraa marka markuu diinta ka baxana xadkiisu waa dil oo man badela diinahu faqtuluuh wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu اlcalaa waaxmed bnu xarbin walafdu liaxmeda qaala xadahanaa abu mucaawiyata can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qutila rajulun nin ayaa la dilay calaa cahdi rasuuli llahi sala ll ly slam waqtigii nebiga fa rufica alqaatilu kii wax dilay baa lasoo koryeelay ila nebiy nebigaa loo soo koryeelo loo keenay fadafacahu ilaa waliyi lmaqtuul ninkii la dilay weligiisiibuu u dhiibay waana sidaas xaakimku waa soo qabanaa ninkii wax uu ka dilayaa loo dhiibaa haye adiga ka taliyaa la leeyahay xaakimkuna waa la ogaanaa marka ayb hadhow markay qisaas iyo gaarto xaakimkaa waa qisaasa isagoo dadkaas wakiilka ah fadafacahu ilaa waliyi lmaqtuuli buu u dhiibay faqaala alqaatilu kii wax dilay wuxuu yidhi yaa rasuula allah laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa aradtu qatlahu dilkiisa ma rabin yani waa iiga fakatay ee dil uma aanan dan lahayn inaan dilo faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi liwaliyi lmaqtuul kii la dilay ninkii dhiiggiisa lahaayo weligiisa ahaa ayuu wuxuu ku yidhi amaa inahu isagu ninkan weliga ah amaa inahu isaga midkan wax dilay in kaana saadiqan hadduu yahay mid run sheegaayo uma qataltahu niyahow adigana aada dishid dakhalta naara naaraad gelaysaa masala marka in la fahmo u baahan waayo arrintan haddii dilka qofka uu dilay wax dilay uu yahay dil khata ah dil kama ah oo khata ah haddii uu yahay qofka wax laga dilay xaq uma laha inuu qisaasto waayo qisaastu camdiga bisay gashaa shibhu camdiga iyo khata'a qisaas ma gasho haddii uu yidhaahdo waa dilay uun sidau rabaa u dilay waa la ii dilaa haddii uu yidhaahdo naarow ku galaa midkaan waayo qofkaani in la dilaa ma mudnaynba dilka camdigana marka waa waxa laga helo ficil iyo qasad oo tacyiina iyo aalad wax disho inuu ku dilo saddexdaas ficilkii waa sameeyey qasad oo tacyiinkii waa jiraayo ninkaas oo ula dan lahay waxaan aaladda oo wax ku dilayna waa aalad wax dilayso ama xabad ha ahaato ama toorey ha noqoto ama bur ama dhagax madaxa looga dhuftay ha noqoto wax wax dilo un inuu ku dilo ayb saddexdaas marka marka la helaa waa camdi khadu-una waxa uu noqonayaa wax wax dilo qasadkaa ka maqan ficiluu sameeyey wax wax diloo isticmaalay laakiin qasadaan jirin qasadku macnaha waxaa weeyaan ninkaas ulama uunan rabin waa uga noqotay shibhu camdigana waxaa ka maqan aaladdii wax dilaysay ficliga qasadaa la helay laakiin wuxuu ku dhuftay badanaa looma dhinto dharbaaxuu ku dhuftay ul yarow qaatay oo jilicsan oo sarbi ah waa ku dhuftay tii siyaaba gasho waa dhintay adiguu ku sababsaday marka shibhu camdiga marka qofkii aan kas wax u dilin in la dishaa ma bannaano qisaasta marka camdiga keliya unbay ku dureereysaa ayb faqallaa sabiilahu jidkiisiiba u banneeyey qaala wuxuu yidhi wa kaana maktuufan wuxuu ahaa marka ninku nin garbaduuban biniscatin suun lagu garbaduubay inta labada gacmood gadaal layskugu xirayaa suun gacmihii inta looga xiray baa lasoo ninkaasuu u xirnaay waay macnaha waa jeebaysnaay fa kharaja yajuru niscatahu waa baxay isaga oo ee wixii uu ku xirnaa jiidayo fasumiya waxaa lagu magacaabay than niscati ninkii magaciisa than nisca ayaa loogu naanaysay marka qisaastu khata-a inaynan gelin ayaa laga qaadanaya laakiin camdiga waa geli wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa isxaaqu can cawfin alacraabiy waa cawf bnu abi jamiila can calqamata bni waa'ilin alxadramiy ayb can abiihi qaala waa waa'il bnu xujrin jii-a bilqaatili aladii qatala kii wax dilay baa nebiga loola yimid ilaa rasuuli illahi sala ll ly slam jaa-a bihi waliyu lmaqtuul kii la dilay weligiisiibaa ula yimid faqaala lahu rasuulu llahi sala ll slam nebigu wuxuu ku yidhi atacfuu ma cafinaysaa qaala qaala laa maya buu yidhi qaala ataqtulu ma dilaysaa qaala nacan buu yidhi haa qaala dahab tag iska tag falamaa dahaba markuu tegay dacaahu waa u yeeray qaala wuxuu yidhi atacfuu ma cafinaysaa qaala laa maya buu yidhi qaala ata'khudu diyata diya ma qaadanaysaa qaala laa maya qaala ataqtulu ma dilaysaa qaala nacam saddex khiyaar waay marka inuu disho inuu diyo ku cafiyo iyo inuu iska cafiyo waxbaan laga qaadin qaala dahabtag buu yidhi falamaa dahaba qaala amaa inaka adiga in cafawta canhu haddaad cafisid fa inahu yabuu biihmika wa ihmi saaxibika haddaad iska cafisid dembigaaga iyo ninka saaxibkaa dembigiisa isagaa wada qaadanayo xambaarayo dembigaaba lagaa qaadayaa haddaad iska cafisid aarsigan muxuu kuu tarahma kaana inuu sidaas yidhi ayb ayb marka xadiidka bayhaqina waa soo saaray oo min dariiqi isxaaq ibni yuusuf wa qaala fii isnaadihina wuxuu ku yidhi adunuhu can xamsa waana imaan doonaa xadiidka xamsa qala dikru اkhtilaafi الnaaqiliina likhabari calqamata bni waa'ilin fiihi xadiidka calqama dadka soo wariyey ikhtilaafkooda caddayntiisa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can cawf bni abi jamiilata qaala xadaanii xamزaة abu cumar alcaa'idiyu xamزaة bnu camrin abu cumar alcaa'idiyu الdabiyu albasriyu saduuq qala xadaanaa calqamat bnu waa'ili can waa'ili qaala shahidtu rasuula اllahi sal ly slam xataa jia xiina jii'a bilqaatili markii la keenay iyo kii wax dilay yaquuduhu waliyu lmaqtuuli kii la dilay weligiisa uu hogaaminayo fii niscatinna uu ku hogaansanayo suun uu ku xirnaa faqaala rasuulu llahi sal l slama liwaliyi lmaqtuul wuxuu ku yidhi atacfuu qaala laa qaala ata'khudu diyata diya ma qaadanay qaala laa qaala fataqtuluhu ma dilaysaa qaala nacam qaala dahab bihi oradoo la tag waaye falamaa dahaba bihi markuu la tegay fawallaa min cindihi agtiisa uu ka jeestay dacaahu waa u yeeray faqaala lahu atacfuu qaala laa qaala ata'khudu diyata qaala laa qaala fataqtuluhu qaala nacam qaala dahab bihi faqaala rasuulu llahi sal l slam cinda dalika meesha agteeda wuxuu yidhi amaa inaka in cafawta canhu haddaad cafisid yabuu-u biidmihi wa idmi saaxibika dembigiisa iyo dembiga saaxibkaa ayuu la noqonaa facafaa canhu wa tarakahu waa cafiye waana ka tegay fa ana ra-aytuhu yajuru biniscatihi niscatahu anaa arkay buu yihi isagoo suunkii uu ku xirnaa jiidayo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qaadigu waa u bandhigi karaa heshiis war ninkii waa lagu haayaa ma dilane ma iska cafinaysaa diye ma ku cafinaysaa waa la dhihi karaa qofka khiyaarkana isagaa iska leh waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi اlqatl inahu kana mansuura xujo adag iyo awood ayaa la siiyey ninka laga gerdaran yahay isagay ka falantaa marka fahuwa bikhayri nadarayni laba aragti ti u roonow qaadana inuu diyo ku cafiyo iyo inuu markaas u qisaasto haddii dilku camdi ou yahay cafinta diyadana haddii dadka dhiigga leh hal qof oo ka mid a hadduu ku raalli noqdo cafiska qisaas waa dhacday hal nin haddii uu yidhaha waxaan rabaa cafis maalan ku cafiyey hadduu dhaho ninkaa qisaastii waa ka dhacday diye unbaa loo dira haddii dad yaryar ay ku jiraan ama qof maqan ama yacni qof aan dhammaystirnaynoo waalan iyo hadduu ka mid yahay dadka dhiigga leh markaasi waxay leeyihiin yuntadaru ghaa'ibuhum kooda maqan waa la sugaa kan ilmaha yaryarkana ilaa uu ka qaangaaro waa la sugaa shaaficiyadu sidaasay qabaan bacdu saxaabana waa laga wariyey sidaas laakiin waxay leeyihiin qaatilka waa inuunan xabsi ka bixin intaas waa in la haayo oo xabsiga uu ku jiro ilaa iyo ilmahaas markay qaangaaranaya maxaa rabtaana la dhahaa marka haddaan la hay karin marka sida waqtigan aan ku jirnoo kale nin xabsi toban sano wax kugu haynaa ma leh bal waxaa laga yaabaa inta xoogaa la farsameeyo dalaq inuu iska tagaba markaasi haddii waana sida xooga badane in lagu dhaqmo sidii cumar iyo saxaabada qaarkoodba laga wariyey waxay qabeen cumar isaga wuxuu qabay ma sugi jirin ilmaha yararka lama sugayo inta waaweyn hadday tashtaan oo ay yidhaahdaan hala dilo waa la dilaa ilmaha yareerka marka maba la sugaayo sidaasaa ay madhabta cumar iyo saasay ahayd ee dadkeennaana hadda dilkuna iska batay ee dadkan in laga zajiriyo dilka waayo laga joojiyo si looga joojiyo fatwadaas cumar haddii la qaato diinta lagama tegin bal iyadaa laga yaabaa inay xoog badan tahay waayo maanta ninkaa tiraa ninkan adiga berri ma lagu qabsanaa ma keene shan iyo toban sano ka bacdi cunuga ugu yar markuu qaangaaro intaas adiga mas-uul ma ka noqone mayou ku dhahaa nin walba hadhowna marka wuxuu kuula soo ordaa yacni minhaajkaasaan dhiga ayuu ku leeyahay keliya waxuu rabaa in dilkaas la baajiyo bis kama ahan yani minhaajku wuxuu ka hadlaa meel meel yacni wixii kale oo uu shardiga uga dhigayo waa in la sameeyo haddiiba xabsi aadan ounan jirin minhaajaa qaba marka maxay noqonaysa ayb wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa jaamicu bnu maطrin اlxabaطiy huwa albasriyu saduuqu rawaa lahu اlbukhaariyu fi rafci اlyadayn wabu dawuuda wالnasaa-iy can calqamata bni waailin can abihi can الnabiy sal ll slam bimilihi qaala yaxyaa laba sheekh uu leeyahay yaxya midna waa cawf ibn abi jamiila midka kalena waa jaamic ibnu maطar qaala yaxyaa wahuwa jaamican axsanu minhu isaga ka wanaag badan cawf yani waa jaamicun axsanu min cawf waay oo cawf bidcooyin iyo waxbaa lagu sheeg sheegayba marka ninkaana ka horeeya u leeyahy وبه qال أخبرnا cمر بن منصور qال xdثnا xفs بن cمر wahuwa alxawdiyu wahuwa hiqat habt ciiba biakdi اlأjrati calى اlxadiid xadiidka akrintiisa oo lacag ku qaada jiray arrintaasaa lagu ceebeeyey marka oo baab dhan waayo sifatu riwaaya ee marka laga hadla ama sifatu man tuqbalu riwaayatuhu fasal ku jira waayo oo akdu اlujrati calى الtaxdiid saxaabada marka yani ragga waxaan u jeedaa muxadisiinta abu nucaym alfadl bnu dukayn iyo cafaan bnu muslimin asafaar iyo waa ku qaada jireen abu nucaym weliba wuxuu dhihi jiray toban iyo laba qof ayaa gurigayga joogta hal rootina ma yaalin idinkaana idiin xayiiranahay marka haddana waxa ku qaadanin say noqo say tahay saasuu dhihi jiray ya marka laakiin imaam axmed iyo iyaga iyo culimmada in badan oo kamida marnaba ma ogoleyn xadiid nebiya la akrinaa ixtisaab qofka inuu ajar tirsado laa shakana inay sidaas fiican tahay inuu qofka ajar tirsado ixtisaabto ayb iyo haddii dadkan hadda lacag keena la yidhaahdo maba imaanayaan haddaanba lagu karinba inay wax bartaan oo diin bartaan oo kitaab ay ag fadhiyaan sanawaad dad aan lagu karin lacag keena haddii la yidhaha maal meelaha kale ay lacag u ogol yihiin qaala xadahanaa jaamicu bnu maطrin can calqamata bni waailin can abiihi qaala kuntu qaacidan cinda rasuuli اllahi sal ll l slam aan ag fadhiyey jaa-a rajulun fii cunuqihi niscatun nin baa yimid luquntiisu suun uu ku xiran yahay faqaala yaa rasuula allah ina hada wa akhii kan iyo walaalkay kaanaa fii jubbin ceel ayay ku jireen yaxfiraanihaa ay qodaayeen farafaca alminqaara aaladii dhulka lagu garaacayay masaartii ama baalkii garweyntii ayuu kor yeelay fadaraba bihi ra'sa saaxibihi ninkii la joogay madaxiisuu ku dhuftay faqatalahu waa dilay faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi ucfu canhu iska cafi faabaa waa diiday waqaama waa istaagay waqaala ya nabiy allah ina hada wa akhiih kaanaa fii jubbin yaxfiraanihi farafaca alminqaara fadaraba bihi ra'sa saaxibihi faqatalahu faqaala acfu canhu cafi faabaa uma qaama faqaala ya rasuula allah ina hada wa akhiih kaanaa fii jubbin ceel bay ahaayeen ixfiraanihi farafaca alminqaara uraahu qaala fadaraba ra'sa saaxibihi faqatalahu waa dilay qaala ucfu canhu cafi qaala acfu canhu faabaa waa diiday qaala wuxuu yidhi idhab tag iska tag waaye in qataltahu haddii aad dishid kunta adiga waxaad noqonaya midlahu isagoo kale orod iska tago haddaad dishid isagoo kale aad noqonaya maxaa laga wadaa marka ninkan miyaa dilkiisu ou khata ahay marka haddaad nin khata wax kaaga dilay aada disho isagoo kale aad noqonayo qaatil baad noqonay miyaa laga wadaa mise maye waxaa laga wadaa in qataltahu haddaad dishid ajarkiibaa ku seegayo sida asagaba ou ajarka u waayaad adna ajarkii cafiska u waaynaysaa alimaamu nawowi sidaasoo kale u sheegaa marka ee isagoo kale muxuu kala mid noqonaa wuxuu kala mid noqonaa wixii cafiska lagu helayo ayb faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun lahu sowa kafaaro u noqonaa ninkii sadaqaysto dhiigga cidda isaga laga dilay iska sadaqaysto cafiyo xubin walboo kaas kale kan xubintiisa kafaaray u noqonayn ajarkaasaa ku dhaafayo waay marka wuxuu leeyahay fakharaja bihi waa baxay xataa jaawaza ilaa uu dhaafay fanaadaynaahu waa u dhawaaqnay amaa tasmacu maa yaquulu rasuulu llahi sala ll ly slam nabigu wuxuu dhahaya miyaad wuxuu yidhi miya wuxuu odhanaya ma maqlaysid miya farajaca waa soo noqday faqaala wuxuu yidhi in qataltuhu haddaan dilo kuntu midlahu isagoo kale maan noqonaa qaala nabigu wuxuu yihi nacam haa ayb ucfu canhu iska cafi acfuna waa qoran tahay acfu canhu haddii la yidhaah waawdiyaa laga gooyey acfuu canhu waay waa cafinaa waay markaas ninka marka waxaa dhahayo weliyudamka ayb fakharaja ninkii waa iska tegay yajuru niscatahu isagoo jiidayo suunkiisa xataa khafiya calaynaa ilaa uu naga qarsoomay marka acfu canhu acfuu canhu waa iska cafinayaan ama in lasoo qadaro layraa in qulta yani in yakun اlmru kadalika acfu canhu ayb marka xadiidkan riwaayadan iyada de waxay ka dhigtay cafis iyo qisaas diyo lama sheegina wajhulkhilaafku meelaha uu ka jira saan u ogaano hadda xadiidkan dambe wax diyo ah kuma jirto wa bihi qaala marka cafis iyo qatli bisaa ku jira وبه qال أخبرnا إسماعيل بن مسعوud qال xdثnا khالد qال xdثnا xاtم w بن أbي صغيرة عن سماk ذkر أن علqمة بن wاyل أخبره عن أبيه أنه kana qاacdا عnda رasuuل الlahi صلى اه عل sلم uu fadhiyey إid جاءahu رaجل nin baa u yimid yquud آakhara mid kale ku hogaaminayo بنسcة suم faqاla ya رasuul الlah qatla hda أخي buu dilay faqاla lahu rasuul الlahi صلى اه عل sلم qatlthu ma dishay qaala ya rasuul الlah low lam yactarif haddii ounan qiranin aqamtu calayhi lbayinata markhaatiyaan kusoo oogaa qaala nacam qataltuhu ninkii wuxuu yidhi haa waa dilay qaala kayfa qataltahu seed u dishay qaala kuntu ana wahuwa naxtadibu min shajaratin geedan ka qoryo guranayna tanna waa mukhaalafo kale tii hore ceelay ahayd hadda kan gee wuxuu sheegaa geeda fasabanii waa i caayey faaqdabanii waa iga caraysiiyey fadarabtu bilfa'si faaskaan ku dhuftay calaa qarnihi geeskiisaan uga dhuftay geeska faqaala lahu rasuulu llahi sala ll ly slam hal laka min maalin tu'addiihi can nafsika war maal ma haysataa aada naftaada kaga gudato yani haddii diyo lagu dhaho ma iska bixi kartaa qaala yaa rasuul allah maa lii ma haysto malihi ilaa fa'sii wa kisaa'i masaartan iyo maradaan bis waxaan ahayn ma qabo maro iyo masaartaas aan ku qoryo gurto maayo wax kale maba haysto faqaala lahu rasuulu llahi sala ly slam aturaa qowmaka yashtaruunaka qoomkaaga muu malaynaysaa inay ku iibsan karaan inay dhiiqadan kaa bixi karaan iyo dhibkan qaala wuxuu yidhi ana ahwanu calaa qowmii min daka aniga qowmkayga intaas waaba kala liitaa nin dadku aad u yaqaanaan miyihi waay macnaa tolkay qiimo weyn uguma fadhiyo marka waxba iga bixin maayaan meeshaas marka waxaa laga qaadanaa dilka laba mas'alaba in dilku kas ou ahaay maadaama uu kas ahaay hadday diyo timaado yaa laga rabaa calal qaatili bis tolka lagama rabo waxaa kaloo laga qaadanaa iyadoo qaatilka diyada laga rabo tolku inuu u kaalmayn karo oo uu ka bixi karo leanna nebigu wuxuu leeyay aturaa qowmaka yashtaruunaka ninkan daynaa lagu leeyay waa xabisan yahay nin addoon camal ah mar haddii uu sidaas yahay marka tolku waa ka bixi karaa laakiin bishardi nin markaas hade dhibaato galay oo aan dhibaato lagu aqoonin oo kale hadduu yahay in laga bixiyo laakiin nin jidka taagan ka waran annaga dhaqankeenna oo kale waddadaasuu taagan yahay dadkuu dilaa waa dhacaa cidduu doono si fududu u dilaa ka noocaas oo kale in la yihaha maya diyaha laga dhigo tolkaana soo aruurinayo macnaheedu waxay tahay tolku maalin walba in dad la dilow rabaa dilkaasina marka dembiyay ku yeelanayaan ayaga waayo waa tacaawun cala alithmi waalcudwaan hadduu noocaas ahay laakiin uu yidhi war ani waa towbad keenay mar dambe uma laabanayo waxaas sidaad iigu talisaananna diyaar u ahay iga bixiya meeshaan waa bixinayaan meel uusan wax ku dilaynin ha u diraan markaas hays dhaafiyaan hadduu towbad keenoo loogu kaalmayna towbad dhib male markaas ayb laakiin hebelo waa ku dilaa diyadaadana taana taano waayo waa la dhiibaa kun kun shi yani waxaa loo dhiibaa toban toban dollar ee dadku hays dilaan un waayo taas mar wal faramaa binniscati ila arajuli suunkii ninka uu ku xirnaabuu nebiga ninkii usoo tuuray fa qaala wuxuu yihi duunaka saaxibaka wado buu yihi ninkan marka dilo waay marka taas manaa qisaas falamaa wallaa markuu jeestay qaala rasuulu llahi sal ly slam in qataltahu fahuwa miluhu baad ayuu noqonaa in qatalahu in qatalahu fahuwa miluhu faadrakuu alrajula ninkii bay gaareen faqaaluu weylaka ina rasuula اllahi sal l slama qaala in qatalahu fahuwa milhu farajaca ilaa rasuuli llahi sal l slama uu soo noqday faqaala ya rasuula allah xudidtu anaka qulta in qatalahu fahuwa milhu wahal akhadtuhu ilaa biamrika amarkaagaanna ku qaatay yani waxaa la ii sheegay hadduu dilo isagoo kale waayo inaad tiri adaana ii dhiibay ninka qaado iihi fa qaala wuxuu yidhi maa turiidu an yabuu'a biimika wa ismi saaxibika ma rabtid miyaa miyaadan rabin inuu dembigaaga iyo dembiga saaxiibkaaba isaga qaato oo laydinka wareejiyo qaala bala dembigayga wax iga qaada waa rabaa oo iga inaan ka fududaado qaala fain daaka fain fain daaka kaagaasi kadaalika kaagaas oo kale hadduu yahay fain daaka kaagan kadaalika sidaadaasoo kale yacnii hadday tahay ayb qaala wuxuu yii yani fain daaka kadalika fain daaka kaagan kadalika kaagaas oo kale waa qaala wuxuu yidhi dalika kadalika dalika kaagaas kadalika sidaadaas kaagaas oo kale u ahaanaya yacni dalika aladii qulta qultu laka kadalika isagaa yidhi moogtaha fain fain daaka kadalika yani waxay ka dhigan tahay fain kana almru daka hadday arrinku hadduu sidaas yahay kaagaasi hadduu sidaasoo kaleba ou yahay yacni waa yeela waa qad cafawtu canhu waa iska cafiyey markaas qaala markaasuu nebigu ku yidhi dalika kadalika kaagaas waa sidaas saas aan kugu sheegayo waaye ay dalika aladii qultu laka kadalika warka aan kugu dhahay waa sidaas in dembigaaga iyo dembiga saaxibkaa uu qaadanayo kanna marka isaga waa kaasa geed iyo geed gurasho iyo waxbaa ku jira wabihi qaala akhbaranaa zakariya bnu yaxyaa qaala xadaanaa cubaydullahi bni mucaadi bni mucaadin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa abu yunus waa xaatim ibn abi sagiira kii haddaan soo marayna can simaaki bni xarbin ana calqamata bna waa'ilin xadaahu ana abaahu xadaahu qaala inii laqaacidun maca rasuuli illahi sal l slm id jaءa rajulu yaquudu aakhara naxwhu wabihi qaala akhbarana moxamed bnu macmarin qaala xadaana yaxya bnu xamaad can abi cawaanata can ismaaciila bni saalimin wa abu yaxya alkufi hiqatn habtun can calqamata bni waailin ana abaahu xadahum ana nabiya sal l slam utiya birajulin baa loo keenay qad qatala rajula nin dilay fadafacahu ilaa waliyi lmaqtuuli buu u dhiibay ninkii la dilay weligiisii yaqtuluhu si usoo disho faqaala nabiyu sal ll ly slama lijulasaa'ihi meeshaa marka diyo iyo cafis iyo lagama hadlin hadda midaan qaala wuxuu yihi marka faqaala nabiyu sal l slam lijulasaa'ihi alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qaala faatabacahu rajulu nin baa raacay faahbarahu falamaa ahbarahu tarakahu markuu u sheegay waa ka tegay qaala falaqad ra'aytuhu yajuru niscatahu baan arkayay xiina tarakahu yadhabu markuu ka tegay inuu ninkii iska tago fadakartu dalika lixabiibin baan u sheegay faqaala xadaanii saciid bnu ashwac qaala wadukira lii ana nabiya sal l slam amara arajula bilcafwi markaa nebigu waxaa laii sheegay ninka inuu cafis amray ayb marka alqaatilu walmaqtuulu fi naartan marka ishkaal xadiidkan marka laysa fiihi tasriixu calqama bالtaxdiid wainamaa waqaca tasriixu cinda muslim fii riwaayatihi alatii qabla haadihi riwaayadii hadda tan ka horreysa ayb iyo yaa iyo iyay ku jirtay ana calqamata xadaahu simaaka riwaayadan marka iyada ha wuxuu leeya muslim xadiidka min dariiqi saciid bni sulaymaan can hushaym can ismaaciila bni saalimin bihi walaysa fiihi tasriixu calqamata bitaxdiid ma caddaynin wainamaa waqaca tasriixu cinda muslim riwaayada tan ka horreysa calqama inuu aabihiis ka maqlayna bukhaariyaa sugay buu leeyahy iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo ibnu maciin iyo rag kalena waa anfiyeenoo waxay yidhahdeen calqamatu lam yasmac min abiihi ayb bukhaari kitaabulcilalka sida ku sugan cilalulkabiirka tirmidi can calqamata bni waa'il anahu wulida bacda mowti abiihi bisana bisittati ashhurin hala dhahay cilalulkabiirka tirmidi bukhaari saas uga warina aabihii marku dhintay kadib lix biloodaa kadibaa la dhalay ma ka maqli kara marka soo maa laakiin warkaas wuxuu khilaafsan yahay warka bukhaari fi taariikh uu ku sheegay fii taariikhihi ayb tirmidina wuxuu sheegay bukhaari uu ku sheegay uu ka sheegay cibaaratan naxwaha walaakin fi cabdiljabaar akhi calqama kaasaa cabdiljabaarka ayaa warku jira ayu ayuu ku saabsanaa warkan dambe kan marka la dhalay waxay leeyihiin bacda sittati ashhurin waa cabduljabaar calqama maaha saa darteed marka calqama wou maqlay alqaatilu walmaqtuulu fi naari daana ishkaal ayay leedahay oo haddii hadda ninka uu ku dilay si khada ahaa taana waxaa sii ishkaal gelinayo inuu nebiga ku yidhi fadafacahu ilaa waliyi lmaqtuuli yaqtuluhu haday khada tahay nebiga dil ma dheheenba ma amreen soo maaha nin khada wax ku dilay dilkiisa rasuulka ma amri lahayn marka jumladani marka ishkaalaa ku jira wa bihi qaala akbaranii ciisa bnu yunus qala xadaثna dmrة can cabdالlahi bni shawdb can haabiti اlbunaniy can anas bni maliki ana rajula ataa biqatilin biqaatili waliyihi weligiisa ku dilay ayuu ula yimid rasuul اllahi sal ه slam nabiga faqala الnabiyu sal ه slam nabigu wuxuu ku yihi ucfu canhu faabaa waa diiday faqala khud idyt diyo qaado faabaa waa diida qaala idhab tag faqtulhu dil fa inaka midluhu isagoo kalaa tahay adiga midliyada marka waa la awili karaayo waxaa la dhihi karaa xagga ajarweytada adi asaga isku midaa ka tihiin waana sida imaamu nawowi dhahayo fadahaba faluxiqa rajulu ninkii waa la gaaray faqiila lahu ina rasuula اllahi sal ly slama qaala uqtulhu fainaka midluhu fakhallaa sabiilahu waa iska daayay famara birajulu ninkii baa isoo maray wahuwa yajuru niscatahu isagoo jiidaayo suunkii uu ku xirnaa wa bihi qaala akbarana alxasanu bnu isxaaq almarwasiyu wahuwa almulaqabu bixasnuuya hiqatu shaaciru saaxibu xadiid qalahu nasaa-iyu bukhaari iyo nasaa-i baa u wariyaan qala xadaanii khalid bnu khidaashin wahuwa abulhaythm almuhalabiyu اlbasriyu saduuqu yukhdi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim waabu dawuud fi musnadi malik wاnasaa-iyu khalid bnu khidaash qala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can bashiir bni اlmuhaajir ninkan marka saduuqu layin اlxadiid dacfi baa ku jira ninkan can cabdillaahi bni buraydata can abiihi ana rajula jaءa ilى الnabiyi sal ly slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi ina hada rajula ninkan qatala akhii walaalkayduu dilay qaala wuxuu yidhi idhab tag faqtulhu dil kamaa qatala akhaaka sidoo walaalkaa u dilay oo kale marka ninkan bimujarad inuu yidhi rasuul allow hebelaa walaalkay dilay intuu warkiisa qabtay nebiga hore ka dil ma dhahayee waa qirtay inta la weydiiyey buu qirtay ilee xukunka ama iqraarou ku sugnaanayaa ama bayinow ku sugnaanaya ayb faqaala lahu rajulu ninkii yaa wuxuu ku yidhi ittaqi illaaha wacfu cannii war ilaahay ka cabso iska kay cafi fa inahu acdamu liajrika ajrigaaga kaasaa ku weynin badan wa khayrun laka kuu khayr badan waliakhiika yowma alqiyaamati u khayr badan qaala fakhallaa canhu waa iska daayey waa ka tegey qaala faukbira nabiyu sal l slam nabigaa loo sheegay fasa'alahu waa su-aalay faahbarahu bimaa qaala lahu wuxuu weydiiyey wixii uu ku yidhi waa u sheegay marka qaala wuxuu yidhi marka faactaqahu yaa qoran waالsawaabu faacnafahu qaala wuxuu yidhi faacnafahu waa canaantay amaa inahu kana khayra mima huwa saanicun bika yowma alqiyaamati yaquulu yaa rabbi sal hada fima qatalanii faacnafahu waa canaantay amaa inahu isaga kaana wuxuu ahaa khayra mima huwa saanicun bika ku yacnii mid khayr badan mimaa ka khayr badan kii huwa saanicun bika uu kugu samaynayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow sal haadaa kan su-aal fima qatalanii yani muxuu ii dilay faacnafahu marka waxa wax ceeb canaananayaa waay ey laama nabiyu sal l slama nebigu wuxuu eedeeyey ou canaantay you canaananaya alqaatila qaatilka wacaatabahu waana canaantay qaatilkii wax dilay buu sidaan ku yidhi amaa inahu kaana khayra mima huwa saanicun bika yowma alqiyaamati yani waxa waxaaba ka daran waxa uu qiyaamaha kugu samayn doono oo waa maxay yaa rabbi wuxuu dhahayaa sal hada fima qatalanii kan ii su-aal muxuu igu dilay taasaaba marka adag ayb hada akhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi